magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay tobabar ku saabsan hanaanka caymiska xoolaha kaasi oo socon doona muddo laba maalin ah tobabarkan ayaa waxaa soo qabaqaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana ka qeyb galay xubno ka socday hay-adaha caymiska ka shaqeeya bangiyada iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda faysal cali oo ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey ahamiyadda guud ee tobabarka traininkan t o t training oo quseeya livestock index insurance waa kii ugu horreeyey aan u malaynaa in mid kale hore loo soo qabtay marka waan ka faa'iidaysan doonaa laba maalinuu soconaa livestock muxuu yahay i mean livestock insurance-ga muxuu yahay maxaa looga faa'iidaa muxuu dalka macano uga fadhiyaa seen aan dadkii ay u noqdaan programkan inuu noqdo customised program oo dadka fahmi karo oo oo wax nala wadanka ka socon doona oo ka bilowda waa shaqadii ugu horreysay waa livestock insurance ugu horreeyay wadanka oo dhan marka idinka nasiib wanaag waxaad u leedihiin inaad pioneer ka noqotaan oo shaqo aad u fiican aad inta ka bilowdaan oo boqolaal sano kale soo socota wax lagu dhaqmo ay noqdaan marka anagoo idin daahinaynin sacaddana nagu socoto shirkeen kale wuu noo furmi doonaa cabdiraxmaan jadwalka inaad soo bandhigtid si la adabtigareeyo kadibna shaqada inaan furnaa tobabarada noocan oo kale ah ayaa kaalin ka qaadanaya sidii bulshada soomaaliyeed u heli lahaayeen hanaan ceymis oo xal u noqda guud ahaan noloshooda